magaalada addis ababa ee dalka etoobiya waxaa wadahadallo uuga socdaa wakiilo ka socda dowladda federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan mid ka mida maamulada isku haya talada gobolada jubbooyinka garabka uu hogaamiyey axmed maxamed islaan axmed madoobe haddaba barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaan maanta ku eegeynaa wadahadalladaasi iyo halka ay marayaan wariyaha v o eda ee magaalada nairobi yaasin ciise wardheere ayaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta jimcaha oo voice of america maanta oo kale aad ka dhegaysataan maantana barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa magaalada nairobi waxaa igala qaybgalaya barnaamijka maxamed maxamuud jangoan oo wasiir hore ka ahaan jiray xukuumaddii madaxweyne maxamed siyaad barre haatanna ah guddoomiyaha guddiga ama golaha nabadda iyo dib u heshiisiinta jubbaland oo ku sugan magaalada nairobi rofesor cabdi daahir diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda magaalada muqdisho xildhibaan dor ibraahim suleymaan xaaji nuur oo ilka case loo yaqaano oo wasiirkii dastuurka hore ee dowladda soomaalida haatanna ka tirsan aqalka baarlamaanka iyo sahra macalin bashiir oo xildhibaan hore ka ahayd baarlamaankii carta islamarkaana ah gabar iyadu culumta xagga joolojiga ku xeel dheer kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta ee jimcaha ee v o a dhammaantiin maxamed maxamuud jangoan ayaan ku bilaabay bismi illaahi raxmaan raxiim saaxiibaday dooda igala qaybgelaya waa salaamayaa dhammaantood iyo voice of america iyo dhegeystayaashaba soomaaliyeed meel kasta ha joogeena intaa kadib shirka ka socdaa addisaaba hadda maalmuu socday waxaana isugu yimid sidii yaasiin u sheegay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland madaxdoodii shirku heerar buu soo maray warkii noogu dambeeyo saaka aan ka helay heerarku marba heer buu joogay mar waxau ku sigtay inuu burburo waa laga daba tegay oo gurmadyo badan baa la sameeyey ama ha noqoto dadka samajacaylka ah oo soomaalida ah oo dibadaha kala xiriirayay ama iyaga dhexdooda wufuudda qaarkood ha noqoto ama dowladaha iigad iyoiyo ururka iigad ha noqoto hadda warkii u dameeyey wuxuu nagu soo gaarayaa maanta in shir dambe laysugu noqonayo shirkaana rajo badani ay ka muuqato lagana yaabay wafdiyada qaarkood in la soo xoojiyo oo xamar laga soo xoojiyo si waxyaalo badan ay ragga imaanayaa u daaweeyaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kana baryaynaa in guul uu ku dhammaado heshiis iyo walaalnimo uu ku dhammaado walow anigu aan jeclaan lahaa shakhsiyan iyadoo aan iigad iyo dowlada dhex ordaynin dadka soomaaliyeed xukamay leeyihiin dad xukama dad aqoon-yahanna ahay leeyihiin dad siyaasiyiinay leeyihiin dad waayo aragay leeyihiin dhexdooda inay iyagu dhammaystaan yaan jeclaan lahaa aniyo dad badani haddiise ay suuroobi weydo oo qolyo badani ay dhex ordaan si ay isugu keenaan ama u taageeraan in nabad la gaaro iyo heshiis iyagana waa u mahadnaqaynaa intii qaatana waa u mahadnaqaynaa saasaana ilaahay ka rajeynaa wasalaamu calaykum xildhibaan doctor ibraahim suleymaan xaaji nuur ilkaas shirka ka furmay cabdisababa saddexdii maalmood u dambeysay aad baan u rajeyneynaa waxaan ku raacsanaa wasiirka in nabad iyo barwaaqo wadanka la dhex dhigo dadka horeyna markii hore waa arkaynay wadahadal inuu wax ku dhammaanayo laakiin waxaad umalaysaa macnaha mxua in ay gaabin badan dhinacyo badan ay ka jirto weliba dhinaca xukuumadda maadaama iyada ay mas-uul ka tahay dhinaca kaloo macnaha mxua jubbaland maamulka dhismay waxaa mas-uul mar walba ka un dowladda dhexe soomaaliyeed waxaa macnaha marka marar badan aada looga hadlayay oo ana odayga ku raacsanahay shirka adisababa ka dhacay waxaa maanta ka wanaagsanaan lahayd inuu ka dhaco beledweyne inuu ka dhaco baydhabo inuu kismaayo lafteeda ka dhaco muqdisho ka dhaco laakiin waxaan rajeynaynaa shirka wejigiisa labaad inuu ka dhici doono wadan gudihiisa haddayna maqlayaan waxaan ka codsanayna in lagu daro macnaha dooda in shirka ku xigaa uu ka dhaco wadan gudihiisa wixii keenay dhibka iyo buuqa laftiga dooda gadaal baynu ka gaari doonaa laakiin hadda wadahadalkaasi waxaad umalaysaa rajo fiican inuu leeyahay walow ay macnaha mxua dhinaca xukuumadda aysan balans fiicanna u ka jirin aysanna dadkii saxda ahaa aan loo soo dirin anigu si aan aaminsanahay oo macnaha mxua xukuumaddu ama xafiiska madaxtooyada wasiirudoolaha madaxtooyada maamulayay xaqna uma laha inuu maamulo keligii laakiin maadaama ay jubbaland tahay qeyb soomaaliya kamid a oo ishu oo nationala soomaali ka dhexey uu yahay waxaa wanaagsanaan lahayd in istaraatiijiyad iyo ruryad cad ay dhammaan laga wada helo dhinac walbaaba ama baarlamaanka ama xukuumadda ama xafiiska madaxtooyadaba laakiin hadda waxaad umalaysaa in qeyb un ay waxa lagu heshiinay wixii kale anigu dadka badana kama warhayaan wuxuu yahay laakiin waxaa wanaagsanaan lahayd inay caddaato waxa loola tegayo maamulka jubbaland wuxuu yahay in caddaata aada wanaagsanaan lahayd brofesor cabdi daahir diiriye oo isaguna dooda nagula jira ayaa bal isaguna indhaha ku haya shirkaasi ka soconaya magaalada adisababa iyo waxyaabaha laga filan karo shirka kan sidiisaba marka aada u fiirsatid aas aaskiisa hore sida uu ku bilaabmay heerar badan ayuu soo maray marba qaab ayuu lahaa dowlado badan iyo khaasatan dowladaha dariska dowladda maraykanka ayaa involvad ahaa marba sibuu u yaalay mararka u dambeeyey marka waxaad moodaysay shirku inuu u ekaa shir ilaa xad loo dhan yahay u ekaa marka waxaa dhacday dowladda hadda joogtaa waxaad mooday broseeskaas intiisa badan inuu aada ugu horeeyey markuu hadda samaayil isugu tegayna dowladda qudheedu wakhti badan may hayn xataa dowladdu may dhisnayn marka waxaad moodaa in halkaa la iskala qaadi kari waayey laakiin anigu waxaan ku qanacsanahay dadka halkaa ku shiray oo dadka isku yimaad tashanahayey oo runtii wax weyn ah dadsi inta isugu yimaadaan u tashadaan wax yar ma aha iyo dowladda qudheeda daa-iyaduna rabtay inay dalkao dhan hagaajiso waxaan aaminsanaha labada dhinacba inaanay hadda wax dhaliilahoo badan ay ka muuqanin khaasatan dadka hadda maamulka jubbooyinka in badan baan ka arkay dad runtii niyadsan oo flexible ah oo aan daalayn oo raba inay wax qabsoomaan bay u egyihiin dee dowladdana waaba waajibkeeda inay wax qabsoomaan siduu maxamed maxamed jangoon u sheegay waxaan u rajaynaynaa shirkaasi inay wax fiican ka soo baxaan ku jiritaanka dowladaha deriska ay ku jiraanna dee asaaskiisii horey wax ka soo bilaabeen marka iyaguna halkaasay wax ka wadaaniin kulley waxaan rajaynaynaa in lagu dadaalo in shirkaasi ay wax fiican ka soo baxaan sahra macalin ee bashiir in xaqaa'ida laga hadlana way fiican tahay waxaa kaloo fiican tanaasulaad labada dhinacba samir baa islaamka la gudboon markas waxaa la yaa aamanu aamanu istaciinu bisabri wasalaata marka taasaan anfacaysaa waxaan leeyahay oo kale ha ka quusanina raxmadda ilaahay waa ilaahay baa dhahay annaga raxmadda haddaan reer jubbaland nahay kama quusanayno dowladda waa dowladdeenii jubbaland waa soomaaliya waxa isdhaxsoo ay leeyihiin dadka way go-i rabtaa iyo ma aha horey u go-i lahayd mana go-yso mana laga haayo wax reer jubbaland ay leeyihin waan go-aynaa haddaan intaa uga soo noqdo broseeskan jubbaland markii intaanan la magacaabin maamulkan hadda markay dowladda ay wasiirada ay magacaawday guddiga waftiga horeeyoo tagay waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiira difaaca saa haddaanan khaldanayn waxaa lagu soo dhoweeyey gacmo furan iyo qalbi furan labadaba aad baa rajo iyo loogu muujiyay muxuu ahaaye inay dadkaas aad muxuu ahaaye ay u danaynayaan dowladda laakiin ma noqon mid madow baa dhacay meeshii hadda maamul baa la magacaabay dadka rabitaankoodu ku imaaday ummadda ilaahay ilaahay unbaa ka eedbeeli karaa ibni aadankama eedbeeli karo jubbaland waxaan leeyahay reer jubbalandow dowladdu waa dowladiinii dowladdan waxaan leeyahay jubbaland waa dal soomaaliyeed oo idin hoos yimaada jubbaland oo maamul rasmi ah heshana waxaan u arkaa xanuun ka bogsooday dowladaha dariska ah iyo soomaaliyaba dhibaatada ugu weyn ee shirka looga hadlayo iyo waxyaabaha inta badan maamulada soomaaliya ka jira iyo dowladda u dhexeeya walow dowladdu muddo hal sano ah oo keliya haatan ay jirto ayaa waxaa dastuurka iyo qodobo badan oo muhiimihi ay tilmaamayaan in hoosta maamulada laga soo dhiso walow dowladdu ay inta badan leedahay awoodda hogaaminta qodobada waaweyn ee horyaala ayaa waxaa ka mid ah xagga dastuurka xagga u dhammaanshaha in loo wada dhammaado maamulada ama jubbaland laga dhisayo ama meelaha kale iyo doorka dowladda hogaamintu ay ku leedahay marka maamul la soo dhisayo waxaan markan u weecinayaa microfoonka maxamed maxamuud jangon waa sidaa yaasiin u sheegay dastuur baa dalku leeyahay wuxuu tilmaamayaa dowladdu inay federaal tahay wuxuu tilmaamayaa dowlad maamul goboleedyo ama dowlad goboleedyo inay jirayaan marka shuruudaha ku qoran dastuurka m- qoladii oofisa ama gobolladii oofiya waxay noqonaysaa dowladdu inay gacan siisoo aqoonsato qoladii oofin weydana in loo naseexeeyo oo la tilmaamo oo la yidhaah waxaa iyo waxaasaa idinka dhiman ee soo buuxiya haddii jubbaland laga hadlo iyo dowlad goboleedkeeda waa saddex gobol way is ogol yihiin xogta anigu aan hayo dad la isku khasbayna ma aha wufuuddoodii bay dirsadeen odayaashoodii cuqaladoodii ee, culimmadoodii ganacsatadoodii gabdhahoodii wiilashoodii meeshii baa la isugu tegey waxaa khaldanaadeen hadday rabaan wax saxa lama wada helo soomaalidu waxay tidhaahaa geed qoyan geed qoyan geedka weyn oo qoyan in qalalan oo tulid bislaysaa hoos taalla maamul kasta oo jira soomaaliya in khalad ahoo badan baa ku jira oo tulid bislaysa haddii wax khaldameen in tartiib tartiib loo saxo yaa wanaagsan qodobka labaad oo ah saddexda gobol ka sokow in dadweynuhu rabitaankiisa wax ku doorto way dhacday khaladaadse waa ku jiraa waa la qirayaa middaa la qarin mayo ee, waa la sixi doonaa haddii ilaahay yidhaaho muddada soo socota nabaddaa la qaataa in laga doorto intii dagaal wax lagu xallin lahaa tusaale haddaan soo qaado aan dheereeya raalli ahaada dowladdii allah u naxariistee madaxweyne maxamed siyaad hogaaminayey haddii saddex sano keliya loo kaadin lahaa oo doodii socoto villa baydhaba ka socotay kow iyo sagaashankii lasii wadi lahaa burburka dalka ka dhacay kama dhaceen tii allaaba u imaan lahayd muddadiisuna intaasay ku ekayd markii la sugi waayo xabadda laga doortay makarofon in lagu wada hadlo laga doortay xabad wata ma ilaa maanta nagu socoto saddex iyo labaatan sano anigu waxaan qabaa dadka reer jubbalandna hal baan kula talinayaa dowladda dhexaana hal baan kula talinayaa reer jubbaland waxaan kula talinayaa nabad qaata wada hadal doorta heshiiya dhexdiinna dowladdiinnana la heshiiya sugana muddada kooban oo aan badnayn oo maxaan ku dhahay maamulka hadda ka dhisan jubbaland loo qabtay wixii markaa kabacdina doorashana gala wixii khaldanna saxa dowladda hal baan kula talin lahaa ma diidana reer jubbaland tiro ka laba jeer waa ka maqlay madaxweynahooda iyo madaxweyne ku-xigeenkooda madaxweynaha qarankaana gollahay iyo dowladda federaalka baarlamanka iyo ra-iisul baarlamanka xukuumadda iyo ra-iisul xukuumadda intaba waa ogollahay dowladda dhexe waxaan odhan lahaa iyo madaxweynaheeda iyo madaxda kale nin ku doo ku doonaya oo ku raba lama diido haddaad diiddo midaan ku rabin baad u tegaysaa dad badan baa ini diidan xaqiiqada haddii laga hadlo inta hadda ini ogol la heshiiyo soo xareeya wadajirna inta maqan ama ini diidan u wada doona xildhibaan ilka case aadna ula socda een, arrimahan ee, uu ka hadlaya hadda ee, jaan go-an iyo maamulkan dawliga ah hoosta loo daadajinayo maxaad u malaysaa marka laga hadlaya federalismku inuu weli macnaha muxuu ahaa een, dhiman yahay Een, qodobka afartan iyo sagaalaad iyo qodobka kontonaad ee dastuurka afartan iyo sagaalaad wuxuu sheegayaa macnaha mabaadiida guud ee fed- een, een, federalism u baahan yahay waa in guddi la magacaabo heer qarana guddigaas uu soo diyaariyo marka een, tala soo jeedin iyo wixii la sameyn lahaa kadibna loo gudbaa markaas macnaha maamul goboleedyada shaqadoodii marka waxaad u malaysaa waqtigiioo gaabnaa oo ama ku gaabnaa macnaha wadanka amnigiisii oo gacanta dowladdan ugu jirin iyo jubbaland oo ka horeysay macnaha ma- xukuumadan hadda jirta ama een- een- een doorashada madaxweynaha Een, jubbaland een, waxaa laga yaaba dadka qaar inay aaminsan yihin labadii kun iyo sagaalki inay bilaabatay maamulkeedu laakiin wuu ka horeeyey oo dhammaan een, shirarkii dib u heshiisiinta dhan laga soo bilaabo macnaha muxuu ahaa een, carta u- u- u- macnaha shirka ugu weyna ahaa laakiin xitaa kuwii ka horeeyey macnaha ama masar ama southern ethiopia la iskugu tegay dhammaan dad way wadeen jubbaland aaminsanaa Eh, ama saddex gobol ama lix gobol laakiin labadii kun iyo sagaalkii wixii ka dambeeyey ayaad u malaysaa in abaabulka la bilaabay ah in jubbaland la sameeyo walow magacyo kala duwan markaas ay lahayd oo ciidamo loo tababaray macnaha muxuu ahaa een, dowladdu ay lahayd kadibna gruubka macnaha muxuu ahaa een, hadda maamulka haya oo axmed madoobe oo raaskambooni ahaa kadibna kusoo biireen gadaal uga soo biireen marka raas kamboni oo macnaha muxua iyo ciidamada kenya iyo ciidamada dowladda ayaa kismaayo wada tegay laakiin maysan lahayn istaraatiijiyad cad oo ku aadan maamul samaynta dhinacaas maysan jirin markaas ama dhinaca dowladda iyagoo dagaalama muhiimadda waxayd keliya in la xoreeyo magaalooyinka markaas ay uu joogay laakiin waa- waa untii macnaha muxuu ahaa een, xarakaadkii ama macnaha kacdoonkii een, jabhadihii macnaha dowladdii dhexe ka hor yimi dhammaantood in la wada rido laakiin maysan jirin wax ka wada dhexeyo istaraatiijiyada marka waxaad u malaysaa een, markii la wada yimi dhammaan kismaayo khilaafka halkaas ka bilaabmay dambe een, khilaafka weliba wuxuu sii xoogeystay labadii kun iyo labaiyo tobankii bishii november taariikh toddoba maalintii ahayd maalintii ergadii ka imanaysay macnaha muxuu muqdisho ay garoonka la diiday maalintaa ilaa maanta waa aad bay macnaa u kacsanayd maysan degin dowladduna way cusbeed kumana tala jirin laftigoodu xitaa inay wax sii diyaariso Eh, laakiin waa la diyaarin karay november ilaa maanta novembertii kale bil baa ka dhiman baan u malaynaya xoogaa waa la diyaarin karay istaraatiijiyad cad oo ku aadan jubbaland dadka jubbaland shir weyn bay qabsadeen oo walow uu sida odayga uu sheegay dhaliil badan ay jirto oo hadda waxaad u malaysaa waxaa ku shiraya muqd- een, etoobiya waa jubbaland maamulkii la sameeyey iyo dowladdii waxaa jira dad kaloo ka baxsan dadkaas waxaa wanaagsanaa qeybta ka baxsan xitaa in loogu yeero etoobiya ay qeyb ka noqdaan wadahadalka Een, ama dagaal ha uga maqnaadaan magaalada dabadeeda ah ama dad siyaasiyiin oo mucaarad ha noqdaan in loo yeero ayaa wanaagsanayd maadaama dowladdu aasaas u tahay nabadda iyo nabad ilaalinta ay aasaas u tahay marka waxaad u malaysaa een, qodobadaas dastuuriga waxay ogo- ogol yihiin federalismka laakiin weli ma cadda federaalka la qaadanayo lama sameyn guddigii xuduudaha sameyn lahaa gobolada xadeyn lahaa lama sameyn guddigiyadii macnaha muxuu ahaa soo baalaandegi lahaa ama sameyn lahaa macnaha muxuu ahaa inay qorsho usoo gudbiyaan baarlamaanka baarlamaankana waxyaalo kale ayuu ka howlanaa laakiin waxaan u malaynayaa markaan september dib u laabano in macnaha muxuu ahaa guddiga dastuurkan ku jira inaan dib markaan u laabano inaan codsan doono guddi een, een, khubaro ah oo kasoo dooda een, meelaha u baahan maamul goboleed in la sameeyo soomaali way isku raacsantaha federalismka laakiin waxaynu qaadanayno een, macnaha muxuu ahaa een, laysku weli qaabku yahay ambakaasi sagaal sano ka hor bay soomaalida isku raacday in la qaato een, federalism dowladda cabdullaahi waqti wuu ka dhamaaday iyadoo aan weli xadidin federalism wuxuu yahay tii shariif shaxmed wuu ka dhamaaday tanna inuu ka dhamaaday ma rajeynayno iyadoo aan la xadidin laakiin in la xadido federalism siduu yahay ayaan insha allahu tacaala baarlamaanku ku dadaali doonaa september wixii ka dambeeya federalismka qaabku yahay siduu yahay isagaa shacabka matala cid walbaa ku jirta oo kama maqna reer oran kale anigu kuma jirin ma jiri doono marka waxaan rajeynaynaa waxyaalo uga horeeya oo aan keeni doono baarlamaanka inuu noqon doono federalismka siduu yahay soomaali ay qaadatay waa laisku wada raacay dhibaatada dhacday marka bun- u dhexeysa jubbaland iyo dowladdu waxay tahay federaalkii lama qaadanin jubbaland oo ka horeysay xukuumaddan borosesod ka horeeyey iyo dowladda waan weli aan diyaarin een, istaraatiijiyad cad oo looga bixi karo een, khilaafaadka ay puntland sheegayso iyo qeybo kale oo aan dowladda iyo jubbaland aan ahayn oo diidan oo la rabo in loo yaro laftigooda brofesor cabdi daahir waad arkaysaa in eh, xildhibaanku sida uu sheegay inay qorshayaal ay jiraan ay ku doonayaan in nidaamkan eh, gobolada iyo maamulada federaalka marka fasaxa laga soo noqonayo howlo badan ay u yaalaan waxaad moodaa in ah, legal frameworka jira qudhiisu inuusan dhammaystireen dastuur markaad maqasho dastuur sharciga waa ka duwan yahay sharcigu dastuur waxaa lagu fasiraa ama lagu fuliyaa shuruuc shuruucda qudheeda waxaa lagu fuliyaa regulations ama fasiraad la fasiro Eh, haddii ay degaan tahay waxaa la sameeyaa xeroosaad waxaa kadib la sameeyaa circulares ama wareegtooyin waxaad moodaa waxaasoo dhan oo wax isku wada xiraan lahaa inaanay weli isla ambaqaadin marka nin waliba dee meeshuu ka soo qabsanayaa constitutionka markaa u fiirsatid qudhiisu waxaad moodaa ilaa xad marka kuwa kale loo fiiriyo inuu detail yahay meelaha qaar uu detail garaynayo oo aad moodo eh, xaaladda markaa jirto ku dhashay qudheedaana keenaysa in meelaha qaar la fasiro oo taasi waxay keentay nin waliba fakradiisu kasoo qabsanhayaa kuwii kale intuu kasoo togtiisa kasoo qabsanhayaa marka eh, waxaan laakiin aad iyo aad u bogaadin lahaa waxay ahayd sida dadaalka muuqda daqiiqa waa dhib badan tahay waxaan ku faraxsanahay inuu maxamed maxamed warsame ila joogo oo wasaaradda arrimaha gudaha madax noogu ahaa dhib bay nagu ahaa jirtay runtii dad meel isugu keen oo tashadeen wax sahlan runta may ahayn Eh, laakiin marka dad meel isugu yimid oo tashanahaya wax kastaaba ha ku tashadeene runtii waxay mudnaayeen in in taa lagu geesnimo geliyo oo haddii alla idmahayo si waayeelnimo ah wax loola waday Eh, calaa iyo taxradda waxay soo gaartay halka hadda joogto Eh, federalismka aan qabo in gooni looga hadlo waxa weeye awoodii dowladda dhexe ayaa si dastuuri ah waxaa loogu wareejinayaa dadka hoose deegaanada hoose gobolada iyo degmooyinka loo wareejinaya taasi maxay macno sameyneysaa waxay macno sameyneysaa in horta ay dowladnimadii ay noqoto wax la wada leeyahay oo ka qaybgalkiina uu ballaarto markuu ballaartana dee talooyin badan iyo aqli badan iyo aqoon badan la helo inuu dadku laftiisu ay kulligood wada howlgalaan ama ay go-aamada wada qaataan maalan marka degmadu ay degmo tahay oo dadkeeda doorato oo ay shirayso gobolku uu shirayo federal stateku laftooda ay shira waxaad moodaa marka dowladyaa marka waxay noqonaysaa dadki bay kuwada ku wada dhowaanaysaa dadka wax ka qora nidaamkan dowladaha hoose iyo fidinta fidinta waa badan yahay waxay ku macneeyaan dowladda hoose inay ka macno fiican tahay dowladda dhexe maxaa yeele dowladda hoose dadkii bay uga dhowdahay dowladda dhexe marka mushkiladii bay uga dhowdahay wixii jiray ogaanaysaa go-aan ku qoman bay qaadanaysaa yacni xalkii bay uga dhowdahay marka waxaa la door bidaa marka maamulka in la fidiyo alaaba hadda layskuma khilaafsana dowladdii maxamed bare alla wuxuu madaxda ka ahaa waa runtiis mararka ugu dambeeyey waxaa laga hadlayay in maamulka la fidiyo dastuur baa la sameeyey aad u qurux badan aad u fiican ilaahay ma qadarin marka in dagaal dhacay iska noqoto caradii lagu marka waxaan qabaa waxaa loo baahan yahay dastuurki federalismka laftiisii lama fahamsana xataa anigu waxaan qabaa dowladihii oo dhan kuwan tan hadda joogta efortigii raba mayna gelin waxay in laga doodo khubaro loo bixiyo laga hadlo muxuu horta isaguba yahay muxuu faa'iido keenayaa muxuu dhib leeyahay keen ugu quman federaalka wuxuu noqday federaal baan nahay baalka muxuu ahaa constitutionkaasaan haysana federaal baan qaadanay unbay ku eg tahay kiiba dee cidba xisaab ma aha oo laba lagu daray afar ma aha ninba suu doona u fasirtay marka ninba suu doona u qaatay marka ilaa laga sameeyo marka istraatiijiyad iyo barnaamij lagu furfurayo oo lagu macnaynayo shidadu way jiraysaa sahre bashiir maamulka jubbaland iyo waa laga hadlay iyo guud ahaan rajada laga qabi karo wadahadallada soconaya laakiin dowladdu waxay xaq u leedahay inay hogaamiso marka shir laysugu imaanayo oo looga hadlayo arrimaha soomaaliya isla markaana u samayso shuruucdii sida laga hadlayo iyo nidaamkii dareenkiinu adinka reer jubbaland seeya waa run dowladda waa dastuuri walow qabiyaha tasar lagu soo doortay iyadaba laakiin reer jubbaland way u hoggaansan yihiin way u hoggaansan yihiin reer jubbaland dowladda hal baan meesha ku jirtaa dowladda ani waxaan ka mid ahaa qoladii road mapkan ka mid ahaa oo waxaan ahaa bulshada reydkan ka mid ahaa qoladii inteeb lagu soo xulan ka mid ahaa marka dowladda waxay foxkeeda ayba ahaydba waxay ahayd nabad security-ga iyo peace and concession ay ahayd peace marka security marka la helo bay peace la imaanaysaa maxaa yeele security-gi waa nabadii waa maxaa la dhihi jira waxaa waaye sugiddii ammaanki waaye sugiddii ammaanki sugidda ammaanka maanta ma hayno marka ilaahay ka cabsano xamar waa ogsoonahay ani xamar janwari aan ka imaaday sagaal bilood aan joogay sagaal bilood aan joogay securitiga maanta ma sugna waxa ka dhacaya waa ogsoonahay nabadayntii xagga iska dhigbiya lagamaba gaarinba qodobkii koowaad securitiga ma sugno hadda marka markaa soo noqda muxuu ah dowladda dowladda waa waan ku raacsannahay waa dowladeenii waan u hoggaansannahay laakiin dowladdan waxaa ka maqan hadda puntland oo kale waa nabad somalilan waa nabad galmudug waa nabad marka jubbaland waxaan aaminsanahay hadday dowladda ay muxuu ahaaye soo dhaweyso oy aqoonsato inay idan nabad soo ziyaada ay tahay waa hagaag weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa haddii aad goor dhow nagu soo biirtay barnaamijkii faaqidaada jimcaha ee v o a oo maanta idinkaga imanaya magaalada nairobi waxaan bartamaha barnaamijkayaga anagu kaga jirnaa aynu haatan eegaynaa bal nidaamkan laga sheekaynayo ee maamul goboleedyada iyo dowladdu sida ay u wada shaqayn karaan waxaa had iyo gooraale ka mida maadaama aad aada ula xiriirayseen maalmihii shirku socday qodobo inta badan taagtaagan ilaa laga soo bilaabo kambala kulankii ka dhacay dekadda iyo ayroboorka iyo madaxtinimada qaabka loo qaybsanayo arrimahaas ayaan markan gelaynaa dowladdu awoodda ay u leedahay inay maamusho kaabayaasha dhaqaalaha iyo hadda arrintii profesor cabdidaahir ka hadlayay maamulka hoosta loo daadejinayo iyo is-aaminaadda ay sahra soo qaaday waxaan markan siinayaa fursadda maxamed maxamuud jangoon waxay ila tahay federaal marka laga hadlayo dowladuhu waa saddex nooc mid waa confederaal oo waxaan u malaynayaa hadda wayba ka tirtirantay adduunka labada kale mid waa federaal midna waa dowladda uniga ah oo midda keliya ah oo aw- centraalka awoodda oo ay gacanta dowladda dhexe ku jirto taana waa ka soo gudubna waa soo maray shar iyo khayr waxay leedahaba waa soo aragnay dhib iyo dheef waxay leedahana waa aragnay federaalkii baan maraynaa federaalku waa noocyo badan yahay isku mid maaha adduunka qoloba sibay u samaysataa laakiin mabaadi' guud baa jirta haddaad eegto federaalka germany iyo etoobiya isku mid maaha switzerland iyo nigeria isku mid ma aha imaaraadka carabta walow aan federaal lagu magacaabin imaaraat alcarabiya almutaxida baa leeyahay united arab emirate iyo markaad eegto dalalka kale qaarkood isku mid ma aha qolaba waa siday u qaabaysato oo ku heshiiso waxaa habboon in dowladdu horta istiraatiijiyad samayso sharciya samayso baarlamanka la horgeeyo laysla ogolaado maxaa kale oo iyaduna meesha ku jirta dowladda dhexe badanaa waxyaalaha caamka ah oo lagu heshiiska yahay saddex qodob bay leedahay siyaasadda dibadda dowladda dhexaa leh siyaasadda difaacana dowladda dhexaa leh siyaasadda lacagta iyo karansiga ama eh, lacagta aan ilaaho dowladda dhexaa leh inta kale dowladaha hoose iyo gobolladaa leh markay federaal tahay hadba inkastoo ay ku xiran tahay sida loo kala dhigo waa in marka la helaa sharcigii xuduudaha waa in la helaa sharcigii cashuur qaybsiga iyo khayraadka sidii loo qaybsan lahaa cashuurta dowladda dhexe intee leedahay intee gobolku leeyahay intee degmadu leedahay wixii khayraad ku jira dhulka hoostiisa iyo badaha maxaa dowladda dhexe qaadanaysaa maxaa gobolladu qaadanayaan iyo qodobo kale oo la mid ah oo fara badan anigu waxay la tahay arrimahaas lama gaarin xadayntoodii waana lala daahay dhowr dowladood ilaa imbigaadii markii la goostay ee federaal ha la sameeyo ilaa maanta dowladahaasina waana u cudur daarayaa ma eedaynayo dalkuwa ma deganayn dalku gacanta kuma jirin dagaal buu ku jiray hadba xaalad cusub baa soo baxaysay hadba koox cusub oo shaar cusub wadata yaa dalka imaanaysay ilaa niman shisheeyaa iyo kooxo hadda wadaadahay ay dalka ku soo duuleen oo maanta buqcad ama cad yar oo fayow dalka uusan jirin ilaa caasimadii aan maqlayno waxa ka dhacaya arrimahaas iyadoo aan u malaynaya dadka soomaaliyeed inay dowladda dhexe ugu cudur daarayaan haddana waa inay awooddeeda qaybisaa waa inay dadaalkeeda qaybisaa qayb weyn oo ka mida waa inay sharciyadaasi loo dadejin lahaa waa daaheene ay xoogga saartaa iyaga oo baarlamankii iyo khubarada aqoon-yahanada ah kaashanaya taas intaasaan ka odhan lahaa wixii kale aqoon-yahanadaan u daynayaa fursad weyn ayaanu haysanaa maadaama arrimaha hadda ee jaan go-aan ka dhawaajiyey uu nala joogo doctor ibraahim suleymaan xaaji nuur oo dastuurka ee isagu si gaarana ah madax uga soo ahaa ilka case isaga ayaan bal arrimaha faahfaahinteeda gaar ahaan waa risoska ama khayraadka sida loo qaybsanaya ama nidaamka dawliga waxyaabaha hadda baarlamaanka ee u yaala Een, waxaad u malaysaa federaalismka wuxuu ka shaqayn karaa meel nabad buuxda ay ka jirto Een, wadankii nabad buuxda kama jirto Een, laakiin federaalku sidiisa waa xukun furfuran oo u gacan gelinaya shacabka inay soo gobolada degan inay maamulka dhistaan Een, marka laakiin amniga ayaa muhiima ugu horeeya inuu amni uu jiro Een, marka amniga hadda waaba socdaa si wanaagsan buu u socdaa laakiin wax badanna dhib ugu jira sida gobolaashii sheegtay oo muqdisho dhib badan baa ka jira taas waxaa lagu eedeynaya xukuumadda wax qaban la oo meesha ka muuqato laftigeeda Een, laakiin tan uu odayga sheego khayraadka laftigeeda dowladdu mas-uul maxay ka tahay marka dowlad dhexa laga hadlayo Een, dowladdu mas-uul waxay ka tahay siduu sheegay waxa weeye waa istaraatiijiyada difaaca iyo arrimaha gudaha iyo wixii lacagii khayraadkii ah wadanka inay la socoto Een, dhammaan marka een, marka laga hadlayo khayraadka hadda kenya oo kale waxaa laisku haystaa hadda gobolada kenya waxaa loogaa boqolkiiba shan iyo toban hadda waxay leedahay maalin hal la qaada haddana afti dadweyne oo boqolkiiba afartan ama afartan iyo shan la gaadhsiinayo anaga weli maanan qorin een, sharci ku saabsan khayraadka kasoo baxaya wadanka khayraadku wuu badan yahay marka soomaaliya ku jiraa meel buu noqon karaa wixii ka dakhligii canshuurta soo gelaysa dowladda dakhliga meelo badan dowlad kasoo gala oo kala duwan oo canshuuraadka tax dadka yaqaana yaqaana Een, weli sharcigaas lama sameynin laakiin in la sameeyo ayaan macnaha muxuu ahaa aada uga shaqeynaa dowladdu marka waxay xaq u leedahay inay fududayso wax walbaaba xukuumadda soomaaliyeed fududaynaysaa gaarsiinta gargaarka iyo ka warhaynta khayraadka dadka laakiin gobol maamul samaynta waxaa iskale dadka gobolada degan federaalka waxaan qaadan waxaa ka mid a horumar ayaa imanaya gobolada waxay ku tartamayaan een, horumarkii iyo dhismihii inay dhisaan goboladoodii gobol hebel hadduu aada u dhismay dadkooda dhistay kuwa kaleo federaalka la siiyeyna saasoo kale siduu odaga sheegay federalismku waa dhowr iyo soddon iyo ka badan weeye etoobiya waa federaal tanzania waa federaal nigeria waa federaal suudan waa federaal iyo dowlado kaloo afrika ka mid a marka ma ogaan karno kee- kii la qaadan lahaa marka hadda shaqada u taalo ugu xooga weyn la baarlamaanka waxay tahay inuu ka shaqeeyo federalismka wuxuu q- qeybt sidii ku- u qaadan lahaa Een, tay ka hadashay gabadha oo dib u heshiisiintii waa runteed soomaali way kala een, talowday waa la islaayey dib u heshiisiin ma dhicin dhab ah siyaasiyiin baa iskugu tegay meelo xeryaa wada hadlay kuraasi ku gargortamay waataan hadda kaalin lahayn jubbaland waxay u baahan dib u heshiisiin dadka wada degan ah jubbaland dad baa degan soomaali baa degan Ee, dadka qaar aad waxay u wadaan u dhashay ku dhashay kulli waxaas waxba kama jiraan qof soomaali waa soomaali waa soomaali waa meel walba ay joogaan Ee, wuu xukumi karaa nin walbaaba lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii markaad eegtid waxaa laga yaabaa dad goboladaas haddii la tiriyo aan boqol qof aan gaarayna inay xildhibaana ka noqonayeen soomaalinimaa jirtay marka in dibtii loogu laabto oo goboladaas cid walba iska sharixi karto soomaali ka noqon karto jubbaland sideed soddon iyo sideed qabiil ayaa wada degan hal qabiil ma qaadan karo mid kale ma diidi karo nabad in laga shaqeeyo waqtigeeda ayay aada u wanaagsan Een, ta ugu dambeyso oo dhinacaas jubbaland aan raacsanay waxay tahay federalismka soomaalida waxay u maleeyaan inuu yimi een, ambakaasi ama ka hor federalismku wuxuu yimi markii soomaaliya gumayska ay ku jirtay nineteen fifty twogii sheekh cabdulaahi bagad iyo gruubkiisii ayaa waxay aaminsanaayeen wadanka resourceka in la qaybsado nineteen fifty twogii ilaa nineteen sixtygii welibana macnaha koonfurta ee, daakhiliga la sameeyey cabdulaahi oo madaxda ka ahaa ayaa macnaha muxuu ahaa laga dooday laakiin israel way diiday oo waxay tiri gumaysiga ayaa macnaha muxuu ahaa ayaa soo diray dadkan nineteen sixtygii markii laysu yimi haddana federalismka dad baa waday welibana gobolada baaybugt ka mida waa la diiday soomaalida qeyb baa diiday arrintan uu ka hadlay doctor ibraahim suleymaan federaalka ma la gaarsiin karaa afti saddexda sano ee soo socota iyo weliba arrintii hadda uu ka hadlayey een, maamulka hoosta loo daadejinayo iyo qaabka loo samaynayo ee cabdi daahir arrin mustaqbalo waaye waxay ku xiran tahay uun sida loo shaqeeyo Eh, waxa ugu horeeyana waxaa weeye maaragtay nabadda la sugaa ka horeysa Een, arrinta constitution dastuurka ama hadhan federalismka waa waxay u baahan tahay in dadka la baro idaacadaha looga hadlo doodaha la geliyo meel walba looga hadlo dee marka ugu dambeeyana la gaaro marka dastuurka een, eh, ku- federaalka aynu qaadanayno nuuca uu yahay iyo xitaa haddaynan qaadanin qudheeda waa laga maxaa ilahay dadka eh, yiraahda dastuur federaalku soomaaliya kuma qumana waxay cuskadaan f- tu- federate fe- federate waxaa waye dad kala duduwan baa laysu keenayaa kala dhaqan duwan kala duwan si kala ayaa laysu keena soomaaliya dee waxay ku kala du- duwan tahay ba lama arko oo keliya keliya uun waa- dagaal sokeeyaa dhacay ana- kalsoonidiyaa luntay markaasaa malaha cid walba waxay tiri "War, haddaad meeshaad yartaa maamulato malaha ammaan ku hesha saabay saasay u eg tahay Em, waqtiga haray ma la gaari karaa arrintaas waxaan isleeyahay arrintaa waa arrin mustaqbala waxay ku xiran tahay sida dadka iyo dowladda u wada shaqeeya Eh, sahra macalin haddaan ka hadalno middan aftida ma l- ma- ee, ma hirgeli kartaa aniga kolley hadda saansaanta muuqata mayaan qabaa maxaa yeelay markii afti lagu leeyahay dastuurka dadka cod baa loo qaadayaa markii codka la qaadayaana qofka waa inuu yahay qof soomaali ah ay dhiigiisii wata farihiisa la qaaday adduunka maanta hore u maray laba cod qofka ma yeelan karo hal codu qofki leeyahay marka waa inuu dadkii marka hore koob la sameeya waxa la dhaho eh, waxa la dhaho in la sameeya horta tira koob waaye dadka waddanka hadda joogo oo haddana soomaaliga ah haysta muxuu ahaaye sharciga soomaaliya oo i d gii leh ama bassbortkii leh waa in horta koowdi la sameeya tira koob markaa kadib ayaa dastuurkii oo dadkii laga dhaadhiciyey oy madaxdii iyo dad- dadka dadweynihii iyo guddigii muxuu ahay dastuurka ay ka soo dhaadhiciyeen oo nin kasta iska dhex arkaayo beeralaydi hadduu ahaa ninkii dowladda maxay u qabanaysaa beerihii bacrimintoodii biyo waraabintoodii kii xoololeyda ahaa dawadii suuqgeyntii everything markuu ka dhex arko dastuurka dhowna shalna uu ka dooday baan dhihi karnaa aftiyaa la qaadi karaa dastuurka loo dhan yahay haddase waxaan leenahay sida hadda muuqato dowladda hadday noo samayso securityga iyo peace and reconcil- reconciliation waxaan qabnaan leeyahay wax fiicanaan qabnaan leeyahay
aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin eh, ka qaybgalkiina barnaamijkeenna een, faaqidaada jimcaha oo maanta idinkaga imanay magaalada nairobi waxaa igala qayb galay aadna aan u bogaadinaynaa maxamed maxamuud jaango-aan oo horey wasiir uga ahaan jiray xukuumaddii madaxweyne maxamed siyaad barre haatanna gudoomiyaha guddiga nabadda iyo dib u heshiisiinta jubbaland brofesor cabdi daahir diiriye oo ah bara sare oo jaamacadda magaalada muqdisho xildhibaan dr ibraahim suleymaan xaaji nuur ilkacase oo horay wasiiru dowlaha dastuurka u ah haatanna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka qaranka soomaalida iyo sahra macalin bashiir xildhibaanad hore xukuumaddii carta islamarkaana gabar culumta geolojiga ku xeel dheer barnaamijkeennii intaa ah inoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doonna haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a washington ayaadna kala socotaan